halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow
waxaannu caawi horey idiinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos waxaanan horey idiinku soo sheegnay in rasuul boolos iyo dadkii reer korintos haatan ay xal heleen waxaana markaa dadkii reer korintos ay aqbaleen taladii iyo waanooyinkii uu u soo jeediyey rasuul boolos waxaana markaa dad badan oo shar lahaa oo ka tirsanaa jameecada reer korintos ay qirteen dembiyadoodii waana la soo celiyey waxaana kuwaasi ka mid ahaa kii qaatay afadii aabbihii oo kadib markii injiilka nuurka leh uu qalbigiisa galay gartay waxa uu samaynayo markaasuu ka soo noqday dembiyadiisii bawlosna waxa uu u sheegay in ay aqbalaan haddii uu dembiyadiisii ka toobad keenay markii noogu dambeysay waxaannu soo gunaanadnay cutubkii saddexaad waxaanan si qoto dheer uga faalloonnay aayadda siddeed iyo tobanaad oo bawlos inoogu sheegayey sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaannu laasimanno akhrinta hadallada kitaabka inoogu qoran si markaa aynu u soo gaarno heer aynu matallo sayidkeenna maxaa wacay hadalladaasu waxa ay inoo leeyihiin awood caawayna waxaannu idin bilaabi doonnaa cutubka afraad waxaanan cutubkan afraad ku bilaabaynaa mawduuciisa ugu horreeya waxaana weeye gargaarka eebe marka aynu hawsha masiixa u silcayno waxaa haddaba halkan ku qoran arrin kale oo xaqaa'iqa oo khuseeya gargaarka eebe waxaan ku soo aragnay gargaarka eebe ee nolosha cutubka koowaad cutubka labaadna waxaa ku qoran gargaarka eebe ee ku aadan soo celinta kuwa quduusiinta oo ka tirsan kiniisadda ee dambaaba cutubka saddexaadna waxaa ku qoran gargaarka eebe markaa aynu ku dhex adeegayno ama aynu ka dhex adeegayna aan idhaahdee hawsha ammaanta le ee masiixa haddaba miyaanu cutubkii saddexaad ahayn mid aada u wanaagsan marka la eego sidii wacnayd ee aynu kaga soo hadallay u adeegidda rabbiga iyo natiijada suuban ee ay leedahay haatanna waxaynu ka hadlaynaa oo hoos ugu soo dhaadhacaynaa gargaarkii ilaah oo aynu helayno ama diyaarka inoo ah marka masiixa dartii aynu u silcayno habase yeeshee niyajab looma fasiran karo xitaa markii aynu masiixa u silcayno waxaa jira markaa marar badan oo silic dartii ay nafsadeennu ciriiri gasho habase yeeshee taaqudheeda ayaa waxa ay noqonaysaa farxad markaannu masiixiyiin nahay oo waxaa la doonayaa in farxad loo fasirto haddaan markaa idiin bilowno xigashada warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos ayaannu eegeynaa abaalka ee axdiga cusub cutubka afraad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan sidaa darteed sida laynoogu naxariistay annagoo haysanno adeegiddan qalbi jebi mayno waxaa haddaba hadalladaasu ay astaan u yihiin howl ammaan leh oo sayidka loo qabanayo ilaa waxa uu ina siinayaa fariin mararka qaarkood kuwa aan iftiinka injiilku niyaddooda ka shidmin aanay garan karin welibana dadka uma suurtowdo in ay xaaladda u soo bandhigaan sida injiilku inoo horkeenayo waa kuwa wacdiyaasha ah ee ama uu u soo bannaan bixinayo wax waliba marka waxaa loo baahan yahay in qofku uu aad u laasinto waxyaabaha ku qoran kitaabka isagoo akhrisanaya haddaba garan maayo waxa ilaah inoogu oggolaanayo inaynu ugu adeegno injiilkan ammaanta leh haddaanay ahayn naxariistiisa waxaa haddaba jira in ilaa hodan ka yahay naxariis ilaah naxariistiisa ma dhammaato ilaa ay ina soo gaarto mooyaane waxaana markaa aynu garanaynaa in wax badan oo naxariistiisa ah loo baahan yahay ilaah wuu inoo naxariistay oo naxariistiisa aawadeed ayaa uu inoo suuro geliyey inaan lahaano barnaamij kan oo kale ah kaasoo dadkayaga aynu wax kaga barayno hadalladan qaayaha weyn leh ee ilaah welibana waxaannu adkaynaynaa inaannu dadka aad iyo aad kagala hadalno wax ku saabsan ciise masiix innaga oo aan weliba ka niyo jabaynin waxaanse kaloo garanayaa in mararka qaarkood ay dhib badan tahay in loo adkaysto cidladnimada iyo weliba cayda ka imanaya kuwa aan waxba ka garanaynin injiilka nabadda ee ciise masiix taana waxay aniga ii tahay farxad haddaba waa maxay wanaagga ku jira adeegidda ciise masiix loo adeegayo waxaan haddaba doonayaa inaan idinka faalloodo wanaagga ay leedahay adeegidda ilaah looga dhex adeego dadka marka la baafinayo injiilkiisa markii aan baranayay wax ku saabsan hadalladii ilaah ayaa waxa aan aad iyo aad u ogaaday in tan ugu wanaagsan ee la doonayo inay noloshaydu lahaato ay tahay inaan ilaah ku kalsoonaado oo iimaan aan ku qabo sida keliya ee markaas aan iimaanka ugu yeelan karo ilaah ayaa waxay tahay marka hore in aan helo raallinimadiisa waxaana weeye inaan rumaysad ugu soo dhowaado haddaan rumaysad la arag haddaba ma jiro si kale oo qofka ilaa uu raalli kaga noqonayo habase yeeshee diimaha dunida ayaa waxa ay dadka barayaan in ay camal la yimaadaan haddaba diimuhu waxa ay leeyihiin waxyaabo fara badan oo dadka ay ku fural yeelayaan kuwa diimaha ka mid a ayaa waxa ay rumaysan yihiin in uu jiro rumaysad habase yeeshee kama wadaan rumaysadka masiixa laakiin waxa ay rumaysan yihiin in ciise howshiisii oo dhan ay tahay wax taariikh un ah waxaan markaa saaxiib idinku leeyahay ciise masiix wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay taasina waa diilinta u dhaxaysa diimaha dunida iyo dariiqada masiixinimada injiilka ayaa inoo sheegayay in ciise masiix u dhintay dembiyadayada aawadood bawlos oo garanaya sharciga iyo amaradiisa ayaa waxa uu leeyahay horaan anigu waxaan ahaa cibraani oo weliba waxaan ahaa mid ka hooseeya sharciga oo farrisiya oo xagga sharcigana aan eed lahayn siday la ahayd markaana bawlos waxa uu ku dhaqmi jiray sharciga oo waxa ay la ahayd inuu awoodi doono in uu shaqaysto qorshihiisa nabaadiinada isagoo sharciga kaamilaya maalin buu markaa dariiqa kula kulmay sayid ciise masiix isagoo ku jooga waddada dimashaq kadib markii uu gartay inuu yahay badbaadiyihiisa iyo weliba sayidkiisa ayaa uu kol dambeeto waxa uu inoogu qoray warqaddiisii filiboy cutubka saddexaad aayadaha siddeed ilaa sagaal sida tan runtii anigu wax kasta ayaan khasaare ku tirinayaa wanaagga aan aqaan rabbigayga ciise masiix aawadii kaas oo aan aawadii wax kasta ugu khasaaray oo haatan waxaan ku tirinayaa inay qushaash yihiin inaan masiixa faa'iide ahaan u helo oo isaga dhexdiisa layga helo anigoo aan lahayn xaqnimo tayda ah taas oo sharciga laga helo laakiinse anigoo leh tan laga helo rumaysadka masiixa taas oo ah xaqnimada xagga ilaah rumaysadka lagaga helo kadib markii bawlo soo hor istaagay masiixa waxa uu arkay inuu xaalku u wanaagsanaaneyn xaqnimo waliba ee uu ku haysto sharciga ma ahan wax dhan wuxuu markaa qofkaas u baahanayaa inuu leeyahay xaqnimada masiixa bawlos waxa uu leeyahay maalintii uu helay masiixa waxay isaga u ahayd maalin cusub weliba waxaan rumaysanahay in kuweena masiixiyiinta ahi markii ay masiixi noqdeen wixii ka dambeeyey ay ka duwan tahay noloshoodii hore markaana waxaa innaga oo dhan ay inoo noqonaysaa maalin cusub markii aynu rumaysannay masiixa maanta waxaannu u baahan nahay naxariis ilaah waa naxariis badan yahay oo welibana ina jecel yahay ilaah isagoo naxariistiisa ku shaqaynaya ayaa uu ina siiyey badbaadiye innaga oo dhan wuxuuna haatan inagu badbaadinayaa nimcadiisa war maxay taasu wanaagsan tahay haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa isla warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afraad aayadda labaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaannu diidnay waxyaalihii qarsoonaa oo ceebta ahaa annagoo aan sirta ku soconaynin ama aan hadalka ilaah qalloocinaynin laakiin muujinta runta ah ayaan niyadda dadka oo dhan isugu bognaa ilaah hortiisa waxaa halkan bawlos inoogu sheegayaa in laynagu badbaadiyey nimcada ilaah ee aynu ku helnay rumaysadka ciise masiix haddaba kadib markii aynu badbaadno waxaa loo baahan yahay in injiilku inagu dhex noolaado waxaa kaloo loo baahan yahay inaan bannaanka keenno waxyaabaha daacaddarrada ah ee inagu qarsoon ama inagu jira markii aynu ilaah u nimaadno oo kalsoonaanno ayaa taa loo arkayaa inaanay ku imanin xigmadayada waayo dadku waxaba ay la yaabaan markaad u sheegto in masiixa uu iskutallaabta inoogu dhintay waayo waxaa qoran oo la yidhi iskutallaabta waxay iyaga u tahay nacasnimo waa kuwa lumaya eh laakiin kuweenna badbaadaya waxay u tahay xoogga ilaah markaana waa in aynu kalsoonideenna ku qabnaa sayid ciise masiix si aynu u dareenno dhalashada labaad ee ruuxa markii masiixu uu ina badbaadiyo waa inaan noqonnaa kuwo mateli kara injiilka marka dhanka kale marka laga eego ninka injiilka ku wacdiya waa inuu ahaadaa nin quduusa bawlos waxa uu haatan leeyahay innagoo aan sirta ku soconaynin ama hadalka ilaah qalloocinaynin haddaba aan aayaddan idinka akhriyo qoraal kale oo isla baibalka ah oo la waaweyneeyey waxaana uu leeyahay aan iska saarno sirta iyo khiyaanada ama fikiradaha iyo dareemada khiyaamada damaca inoo keena iyo dabamarada laakiin muujinta runta ah ayaanu niyadda dadka oo dhan isugu bognaa ilaah hortii haddaba ma ahan in aan laba wajiilayaal ahaano kuwaasoo aan xaqaa'iqa ku socon ama ku shaqaynin dabiicadaheennuna ma ahan in ay ku jiraan wax iskhilaafaya ama iska hor imaanaya waxa aynu dadka ku wacdinnana waa in ay noqdaan kuwa toosa oo aan innaba iskhilaafaynin waa in ay ahaato dabiicad ama habdhaqan sayid ciise masiix raalli ka noqon karo haddaba innagu ma lihin kaamilnimo laakiin waa inaynu ku soconnaa hab innaga ina farxad gelinaya marka la eego waxyaabaha aynu dadka kala hadlayno markaana ma ahan inaan hadalladii ilaah khiyaano ku dabaqno haddaba haddii aynu haatan u soo leexanno wacdiska hadalka ayaa sida la doonayo waxa ay tahay in qofka wadaadka ahi isagu marka hore uu is-imtixaamo oo uu isweydiiyaa ma waxaan u wacdinayaa lacag aawadeed mise waxaan u wacdinayaa hadalka ilaah dartii marka haddii hadalka ilaah dartii aad u wacdiyeyso waxaa markaa jiraya jacayl xoog leh oo kugu khasbaya in aad dadka gaarsiiso fariinta ilaah haddii markaa aad lacag u wacdiyeyso waxaa markaa imanaya in xitaa dabeicadahaagu ay iskhilaafaan oo aad kala hadasho bawlos qudhiisaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad cutubka sagaalaad aayadda lixiyo tobanaad sidatan waayo haddaan dadka injiilka ku wacdiyo waxaan ku faano ma aha waayo waxbaa khasbaya maxaa yeelay waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdiyin haddii markaa aad dareemayso sida in aad ceebaysan tahay oo balaaya ku haysato markaa waxaa run ah in aadan lacag u wacdiyeynin ee aad ilaah dartii u wacdiyeyso waxaa laga yaabaa markaa inaad aragto qof hadalka ku wacdiyaya dadka haddana sida uu u dhaqmayo ay tahay si ka soo horjeeda waxyaabaha uu dadka barayo marka qofka noocaas oo kalea waa qof aan mateli karin masiixa marka waa in ficiladeenna iyo hadalladeennaba ay iswaafaqaan si dadku ay u arkaan inaynaan laba wajiilayaal ahayn oo ilaahna aynu ka barinaa in ruuxiisa uu inagu gargaaro si aynu hadalladiisa ku wacdinno haddaba ma doonayo in aan wax wacdiyo haddaanan lahayn labadaa amuurood ee ah in marka hore uu jiro jacayl ikhasbaya iyo inaan leeyahay ruuxa ilaah oo ii iftiiminaya waxyaabaha aan dadka kala hadlayo waa wax wanaagsan markaa inaan dadka ilaah ku wacdinno hadalladiisa injiilka laakiin waa wax xun haddaan si khiyaano iyo daacaddarro ah dadka ugu wacdinno hadalka taasoo muujinaysa inaynan u go'in ilaah oo aynan doonayn inaynu kalsami ugu shaqayno haddaba waxaa su-aalay ay hor taallaa qofka masiixiga ah ee aan ku howlanayn wacdiska oo waxaa la weydiinayaa inuu doondoono inuu ilaah uga markhaati furo dadka kale kadib isagu markii uu maqlay hadallada injiilka waa in markaa aynu ilaah uga markhaati furnaa dadka hortiisa iyadoo markaa aynu muujinayno dabiicadaheenna kuwaasoo ku salaysan daacadnimo aaminnimo qaboobi iyo iscelin dadku waa kuwo ilaah u marag fura waa kuwa masiixiyiinta ahe haddii ay leeyihiin dabiicadahaas kuwaasoo ah kuwa laga helo ruuxa waxaa markaa loo baahan yahay in dadka kale la baro sidii ay ku gaari lahaayeen kuwa aan ilaah rumaysan waxaa jira dadka qaar oo wacdiyuhu uusan gaari karin oo dabeecadahooduna ay ka duwan yihiin dadka kale waxaa markaa loo baahan yahay in si shakhsi ah qofka caynkaas oo kalea loogu dhowaado waxaana u iman kara oo keliya kuwa ka tirsan xubnaha kiniisadda oo iyagu dadka goonijoogga ah si tartiiba ula hadli kara waayo kuwaasu sida badan ma yimaadaan oo ma dhegaystaan hadallada ilaah markaana saaxiib miyaad ku howlan tahay qorshayaal aad gacan kaga geysanayso sidii aad hadalladii ilaah ku faafin lahayd waa in ilaah loo markhaati furo saaxiib ilaah waxaa laga yaabaa in uu ku siinayo hadiyadda tabcashada miyaad haddaba hadiyadda tacabka ku taageertaa sidii hadalladii ilaah loo sii baafin lahaa waxaa kaloo suuragal ah inaad ilaah u baryayso ragga iyo hablaha ku mashquulsan howlahooda iyo inay dadka baraan hadalladiisa haddaba markaa ma laga yaabaa inaad horay ugu aragtay qof ay adag tahay in masiixa loo keeno sababtaa aawadeed ayaa loo baahan yahay in nin weliba oo garanaya hadalka uu dadka wax ka maqlaya gaarsiiyo injiilka waayo injiilka waxaa loo keenay insaanka oo dhan haddaan markaa haatan dib ugu soo noqonno warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka afraad aayadaha saddex ilaa iyo afar waxaa qoran sida tan laakiin injiilkayagu hadduu daboolan yahay wuxuu ka daboolan yahay kuwa lumaya ilaah wakhtigani wuu ka indha tiray maanka kuwa aan rumaysanin inaan iftiinka injiilka ee ammaanta masiixa kan ah u ekaanta ilaah uu ifin iyaga haddaba marka la leeyahay ilaaha wakhtigan ayaa turjumadu noqonaysaa ilaaha saacaddan markaana ma jecli in shayddaanka aan ugu yeerro ilaaha dunida haddaba dunidu maahan meel shayddaanku uu xukumo laakiin wuxuu xukumaa uun wakhtiga oo isagaa dadka ku shaqaysanaya marka waxa uu horboodayaa wax waliba hadday noqon lahayd fanka suugaanta gabayada ficilada dadka ee sharka ah sida mooryaannimada iyo tuugannimada waxaa markaa uu haatan dadka ku baraarujinayaa in ay iyagu isdilaan waxaa markaa aad arkaysaa in dad badan oo soomaaliya ay jecel yihiin gabayada waxaana haddii aad u dhabagasho aad arkaysaa in gabayada ay ku jiraan fariimo aad iyo aad u xun oo dadka ay isku dilayaan waayo waxaad arkaysaa in qaarkood ay issarraysiinayaan kuwana la hoosaysiinayo markaa kuwii la hoosaysiiyey ayaa waxa ay bilaabayaan in ay ka dagaalamaan cayda ay kuwa kale u soo jeedinayaan waxaana markaa shayddaanku uu soo marayaa gabayada marka looma baahnaa in dadka lagu baraarujiyo waxyaabo iyaga u keenaya in ay isdilaan habase yeeshee shayddaanka ayaa waxyaabaha caynkaas oo kalea kaaba u ah markaana waa ilaaha wakhtiga sharkan uu badan yahay ama waxaa loo jeedaa amiirka dunida sharka leh markaana sow arki maysid in uu yahay ilaaha wakhtiga ama aan idhaahdee amiirka dunidan shar kale waxa uu dadka siinayaa aftahanimo ay iyaga uun isaga hor yimaadaan waxa uu indho tiray haddaba dad badan oo aan weli rumaysanin hadalka miyaad weligaa maqashay qof kugu leh anigu garan maayo injiilka laakiin taa maqli maayo aniga maahan in ay waayeen cid kala hadasho waxa ku saabsan injiilka nabadda ee waxa weeyey in shayddaanku indho tiray iyaga sida bowlosba inoogu soo sheegay aayaddii u dambeysay iftiinka injiilka wuu baxayaa laakiin waxaa indhahooda tiray shayddaanka si ayan waxba u arki karin waxaa markaa aan idiin sheegayaa in loo baahan yahay in la garto in shayddaanku uu indhatiri karo dadka oo uu ka dadayo runta oo indhala-aantuna waxa ay ka timaadaa shayddaanka waxaa haddaba jira kuwo badan oo odhanaya waxaa jira waxyaabo badan oo ku qoran kitaabka oo aynan rumaysnayn haddaba garan maayo waxa aanan u rumaysnayn bay leeyihiin laakiin ma rumaysan karno haddaba markii dadka lagu wacdiyo hadalka ayaa dadka qaarkii waxaa damqaya meel waayo baibalku oggolaan maayo dembiyada dadkuna waxa ay ku nool yihiin dembi marka waxa ay noqonaysaa meel booga oo basbaas lagu daray dadkuna aad bay uga xanuunsanayaan runta ku qoran hadallada ilaah waxaa markaa aan kugu leeyahay saaxiib haddii aad dembiyo badan qarsanayso waxaa kuu wanaagsan inaad qirato oo aad ilaah u soo leexato haddii kale dembigu wuu ku daminayaa oo weliba wuxuu kaa ambinayaa hadalladii ilaah haddaba haddii aad soo gaartay heer aad qiran karto dembiyadaada waxaan kugu leeyahay diyaar baad u tahay in aad masiixa u aqbasho inuu yahay badbaadiyahaaga wuuna ku badbaadinayaa hadalladii ilaah waa sida iftiin oo kale haddaba intii aad odhan lahayd iftiinkaa arki maysid ama intii aad isku dayi lahayd in aad baibalka eedayso waxaa kuu habboon inaad dembiyadaada ilaah hortii ku qirato dabadeetana kugu adkaan mayso rumaysadka ilaah iyo hadalladiisaba waxaan markaa doonayaa in bal haatan aan idiin sheego qiso laga soo wariyey ninka la yidhaahdo sir isaac newton ma jiro nin odhan kara ninkaasu doqon buu ahaa ama awood iyo karti ma lahayn maalin baa qof waxa uu ku yidhi kuma garan isagow waxaad u eg tahay inaad baibalka u rumaysan tahay sida ilmo yar oo kale uu wax u rumaysto aniguna waxaan isku dayayey inaan rumaysto baibalka laakiin way ii suurogeli weyday wax kastaoo ku qoran qiimi iima lahan ama ma fahmi karo haddaba jawaabtiisa isaac newton oo ahaa nin ku xeel dheer cilmiga fisigiska ayaa sidan u dhacday oo waxa uu yidhi markii aan daraasaadka samaynayo ayaa waxaan damcaa inaan shido shumaca iyadoo weliba uu daaran yahay debdemiyuhu waayo fikirkaygu meel kale ayuu jiraa sida badan si kastaba markaa aan isugu dayo inaan mushmaaca u shido ayaanu ii suuroobaynin inta debdemiyuhu uu shidan yahay waayo dabeyl baa ka soo baxaysa laakiin markii aan debdemiyaha dhanka kale isaga wareejiyo waxaa ii suurto gasha buu yidhi inaan shido mushmaaca waxaa markaa haddaba aan ka baqayaa buu yidhi in jacaylka aad dembiyadaada jeceshahay saaxiibow ay adiga ku yihiin waxa kaa daminaya garashada marka waxaa jira rumaysadarri weyn oo ku haysata waxaana lagaa doonayaa buu ku yidhi in aad rumaysadarrida iska fogayso oo aad ilaah u toobad keento oo aad u oggolaato in ruuxa ilaah kuu muujiyo runta ilaahna wuu ku farxayaa inuu kuu muujiyo ammaanta nimcadiisa ee laga ifiyey jaaha ciise masiix haddaba saa isaac newton ma ahayn oo keliya nin sayntista ah oo weyn laakiin waxa kaloo uu ahaa wacdiye la yaqaano maxaa haddaba dadka u rumaysan la yihiin nimcada ilaah waxaa haddii taas aan kaaga jawaabo sabab u ah in shayddaanku uu indhahooda daboolay inaan iftiinka injiilka ee ammaanta masiix kan ah u ekaanta ilaah uu ifin iyaga haddaba waxaa layna siiyey injiil caaqiba leh laakiin way ammaan badan tahay waayo waxa taa ay muujinaysaa ammaanta masiixa taasina sida abbaarta ah waa waxa dadku ayan doonayn inay arkaan haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afraad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan waayo annaga qudhayada idinkuma wacdinno wax nagu saabsan laakiin waxaannu idinku wacdinnaa wax ku saabsan ciise masiix oo rabbiga ah iyo annagoo ah addoommadiinna ciise aawadiis haddaba waxaannu dadka ku wacdinnaa sayidka bal aniga imaqal saaxiib aniga iyo adiga wax caawimaada heli mayno haddii aynu tagno oo isaga tagno hadallada ilaa haddaba waxaa jira cadaawe ina haleelaya oo dadka indhatiraya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa isla warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka afraad aayadda lixaad baalka afar boqol toddoba-iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida waayo waa ilaah kan yidhi iftiin ha ka ifa godcur kan qalbiyadeenna uga ifay inuu iftiinka aqoonta ammaanta ilaah inagu siiyey ciise masiix wejigiisa haddaba bawlos gadaal buu ugu noqonayaa kitaabka oo waxa uu soo xiganayaa kitaabka bilowgii markaasoo ilaah abuuray iftiimo waaweyn dad badan baase waxa ay rumaysan yihiin in la abuuray dunida afar kun oo sannadood dhalashadii ciise masiix ka hor haddaba taasu ma ahan fikrad lagu adkaysan karo waayo waxaynu garanaynaa in dunidu ay meesha taagnayd waayo waxaa la yidhi duniduna qaab ma lahayn gudcurna moolkuu dul joogay oo ruuxii ilaahna wuxuu ku dul dhaqdhaqaaqayay biyaha dushooda ama korkooda hadalladaasuna waxa ay ku qoran yihiin kitaabka bilowgii oo ka tirsan kutubta axdigii hore marka dunidu meesha ayaa ay joogi jirtay laakiin wax nolol ah halkaa kama jirin waxaa markaa anigu aan rumaysanahay in dunidu uunayd wakhti ka horreeyey wakhtiga la sheego ee ah afarta kun oo sannadood ilaah baa wax ku dhuftay carshigan markaasaa waxaa bilowday noloshan waayo waxa uu sameeyey iftiinno waaweyn in qoraxdu maalinta xukunto xidigaha iyo dayixuna ay habeenka xukumaan ilaa haddaba waxa uu leeyahay ilays ha ahaado ilays baana ahaaday bawlos waxaa markaa uu inoo sheegayaa in ilaah oo isagu amray in gudcurka uu iftiimiyo uu niyaddeenna gudcurka ah ka ifiyey ilays si aynu u helno ilayska aqoonta ammaanta ilaah ee jaaha ciise masiix haddaba isla sidii ruuxa ilaah u fidiyey dhulka ayaa ilaah ruuxeenna u fidinayaa si niyadaheennu ay wax ku gartaan oo ay u qabatimaan aqoonta rabbiga dabeetana dib buu inoo soo noolaynayaa waxaana ka ifaya ilayska inuu iftiinka aqoonta ammaanta ilaah inagu siiyo ciise masiix wejigiisa haatanna isagaanu hor joognaa waa haddii aynu masiixiyiin nahay eh laakiin aragtideenna ayaan ku helaynaa daahirin waxaana loo baahan yahay ka fiirsashada ilaah in la badiyo si daahirnimada ama quduuska dhigiddu ay aada ugu badato xitaa haddii aynu taa ku guulaysanno waxaannu garanaynaa inaynu nahay sida weel aan itaal lahayn ama qof tabar daran waxaa markaa haatan laynoo sheegayaa inaynu nahay sida qof itaal daran sida aannu ku arkayno cutubka afraad aayadda toddobaad oo leh laakiin khasnadan ayaannu ku haysannaa weelal dhooba ah in xoogga weynaantiisa ay ka ahaato xaggii ilaah ee aanay xaggayaga ka ahayn marka waan filayaa in aad garatay waxa loola jeedo itaal darrida waayo itaal darrideenna waxaa kaamilaya xoogga ilaah waxaan markaa filayaa haddaba inaad garateen macaaniga guud ee rasuulku inagala hadlayo markaan eegno bidcada kore
adigoo saamaada jiiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin